Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdulqaadir Cabdulaahi Aadan Qaanuuni ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daafuray tababar la xiriira arrimaha maxaabiista kaas oo markaasi loo qabtay qaar ka mid ah ciidanka asluubta ee Jubbaland tababarka ayaa socon doona muddo saddex maalmood ah kaasoo loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta iyo tayada ciidanka asluubta Jubbaland Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdulqaadir Cabdulaahi Aadan Qaanuuni oo furitaanka tababarka ka hadlay ayaa ka qaybgalaya kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliyaha ciidanka asluubta mudane maxamed caaqib saraakiisha ciidanka asluubta jubbaland shaqaalaha saraakiisha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda jubbaland tiimka ka socda unsom runaanta saaka waa inoo farax farxad inaynu halkan u fadhino inaynu ku furayno tababar socon doona saddex cisho oo loo qabanayo saraakiisha ciidanka asluubta iyo qeyb ka mid a shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka gaar ahaan qeybta xabsiyada iyo asluubta oo ku saabsan maareynta cabashooyinka maxaabiista waxaan rajeynayaa in run ahaantii cashiro badan la faa'iidi doono saddexda cisho ee meesha la joogo sidaad ka warhaysaan mar walba wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxay ku dadaashaa horumarinta iyo tayeynta ciidanka asluubta jubbaland run ahaantii oo dadaal dheer waqti dheer lasoo geliyey ciidankuna run ahaantii laftirkoodu asluub iyo akhlaaq fiican hogaankooda iyagaba muujiyey iyo karti iyo dadaal run ahaantii xoog badan iyagoo nafti hornimo iyo shaqo dheer u haya siay bahda cadaaladda jubbaland uga haqabtir lahaayeen adeegyo run ahaantii muhiim ah oo loo hayo dadka reer jubbaland waxaynu ku baran doonaa saddexda cisho aynu meesha joogno sida maxaabiista cabashooyinkooda loo aqbalo sida loola tacaamulo sababta ah hadafka aan rabna waxa weeye qofka lasoo xirayo ee xukun maxkamadeed kusoo dhacaya ama uu ku socdo ama uu kusoo dhacay ee la keeno xabsiga in qofkaasi hadafka magaca laydii bixiyana waa ciidanka asluubta qofkaasi in dhaqan celin loo sameeyo qofkaasi laftirkiisa xaq buu leeyahay qofka maxbuuska ah waad ogtihiin shareecadeena islaamku siduu qabo dastuurka soomaaliya iyo kan jubbaland iyo shuruucdeena kalaba qofku wuxuu xaq u leeyahay run ahaantii xuquuq tiro badan iyo waajibaad dushiisa saaran iyo xuquuq tiro badan uu leeyahay jira xuquuqdaas qofka maxbuuska ah qaabkee loola dhaqmayaa cabashooyinkiisa mise waxaa la dhihi maxbuus baa tahay halkan naga aamus run ahaantii marka inaynu cashiradaas tirada badan halkan ka faa'iidno khibradduna idinka idinku dhex jirtaa run ahaantii laftirkiina ciddii la tacaamulaysa waa idinka maxaabiista idinka garanaya run ahaantii cabashooyinkooda garanaya maamulkooda garanaya waxaa la yidhaahdaa uun kulamadan oo kale waxaa lagu talagalay in maskaxda waxa weeye lagu dhaqaajiyo